إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaah assalaamu calaykum dhegeystayaal waa duhurnimo jimco ah taariikhda hijriga ay ku beegan tahay afarta bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo afarta hijriyada kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan gaare cabdibilo ah oo ay la socdeen ciidamada maamulka puntland ayaa qarax lala beegsaday ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toos ah iyo duqeymo madaafiic ah la beegsaday bar kontarool oo ku taalay magaalada boosaaso qaar ka mid ah indhargaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay dhibaatooyinka dowladda federaalka ku hayso dadka ku dhaqan meelaha ay ku duushay iyo kuwa ay maamusho ee muqdisho jooga ciidamada maraykanka dhistay ee baangarafta mid ka mid ah ayaa isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar madaafiic ah ku garaacay baro askarta jubbaland kaga sugan yihiin degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar culus ku qaaday fariisamayaal ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen degmada qoryooley taliskii ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahiyey khasaaraha weerarkii maacuisiliyada lagu xasuuqay iyo howlgallo gaar ah oo dhowaan ka bilaaban doona muqdisho idaacadda al andalus ayaa baahisay dardaaran mid ka mid ah raggii fuliyey camliyadii nafurnimo ee ka dhacday deegaanka sabiid ee shabeellaha hoose beesha geeladle ayaa bayaan ka soo saartay kulan ay ku garab istaagaysay mujaahidiinta oo ay ku qabsatay degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan gaare cabdibile ah oo ay la socdeen ciidamada maamulka puntland ayaa qarax lala beegsaday qarax aad u xoogan ayaa waxaa lala beegsaday gaari cabdibilo ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland gaarigan cabdibilaha ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa magaalada boosaaso iyo deegaanka sugare ayaa waxaa dhimasho dhaawaca ku noqday lix askari oo ka tirsan maamulka puntland halka uu gaariga gebi ahaanba basbeelay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toos ah iyo duqeymo madaafiic ah la beegsaday bar kontarool oo ku taalay magaalada boosaaso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo iyo duqeymo madaafiic ah ku garaacay bar kontarool oo laga galo magaalada boosaaso ciidamadii goobta ku sugnaa ayaa ka war helay rasaas iyo duqeyn lagu asqiyey waxaana la rumaysan yahay inuu khasaare dhaliyey weerarka lagu qaaday barta kontarool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si dardar leh kaga wada howlgaladeeda ka dhanka ah ciidamada shisheeye iyo maamulada ay dhisteen ee haysta qeybo ka mid ah bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya qaar ka mid ah indhargaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay dhibaatooyinka dowladda federaalka ku hayso dadka ku dhaqan meelaha ay ku duushay iyo kuwa ay maamusho ee muqdisho jooga warbixinta warkaasi cabdulaahi soomaali ayaa soo jeedinaya qaar ka mid a hogaamiyaasha dhaqanka ee beelaha dega gobolada dhexe iyo shabeellaha dhexe oo maanta ka qaybgalaya barnaamijka diiradda jimcaha ee idaacadan islaamiga alfurqaan ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen dhibaatooyin xoog leh oo dowladda federaalka ay kula kacday dadka muslimiinta ee deegaanadii ay deganayeen ay kusoo duushay iyadoo ay caawinayaan diyaaradaha shisheeye oo kuwa maraykanka iyo kuwa turkigu ay ka mid yihiin waxa ay sheegeen in dadka isugu dareen dil dhac kufsi xarig cagajuglayn iyo waxyeelooyin kale nabadoon macalin maxamed macalin xasan oo ah afayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu sheegayaa in iyagoo haysta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo nabadgelyo buuxdo lagu soo duulay islamarkaana la burburiyey nabadii ay harsanayeen waxaa ka mid ah dadkii waxbarahaya waxbarashadinuu ka dumiyey waxaa ka mid a dadkii kitaabkiile u xuguntamaya inuu kitaabka ka dumiyey waxaa ka mid a raayadii tawxiidka laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuululah ku harneed inuu dhulka dhige ay gubeen ay taageen bedelkeedii raayo oo daaquud ku leeyo qaramada midoobe ay leedaho mataqaanaa sanab ah uu meesha ka taagay ummadiina uu tacdiibihaayo gabdhihii la faraxumayhaayo maamooyaashii waayeeshada xataa aan la dhaafayn maalkoodii la dhaafayn wax ka xun adduun taarikhda xataa ma gelin islaamka waxay ku kuufsahayaan waaye dadka maamooyinka la sheegayo sideetan lagu sheegaa ka badan boqol iyo toban ma jirta anigu garana oy ay wax ka dayeen dhaqanka noocooda dhan caas waaye wala xishooda ma ahan ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala asa adduunka iska leh aakhirana iska leh kuwaas in ilaahay meel nooga rafciyo nabadoon xasan aadan nuuxu quuri oo ah afayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee walaayada mudug oo asiguna ka mid ahaa indheergaradkii barnaamijka diiradda jimcaha ka qayb galay ayaa sheegaya in dowladda federaalka iyo ciidamadeedu wax ay dhaafayaan aan la arag idaacadda alfurqaan waa mahadsan tahay intaas kadib dadka waxaa loo diiday dhammaan waxyaalaha bini aadmiga noloshiisa oo nabadgelyadu u horeydo oo waxbarashadu u horaydo wax binu-aadmigu ku noolaado oo dadkaa u nabadgalay lama arko dadkii naftoodii uma nabadgelinoo waa la dilay ee maalkoodii uma nabadgelinoo waa la dhacay waxaa la dhihi karaa waxyaalaha la yidhaahdo ee kuliyaat alkhamsa shareecada islaamka u taqaano ilaahay binu-aadmiga in loo ilaaliyo uu amray hal xabo oo ka midii uma nabadgelin dowladda federaalka cid ay la dagaalamaysa taladeedu ayada kama go'do cid ka xagayso dadka muslimkaa la dagaalamaysa ayaa soo dirtay hadbana wixii loo yeersho ay qabtaan geesta kale oo indhaargaradkani waxay ka hadleen tallaabadii dowladda federaalka ah ay lo fara badan oo muqdisho badka degan iska lahaayeen ku gowracday taas oo ay qalatay iyadoo ku marmarsiyoonaysa in nadaafadda magaalada ay lo-du wax u dhibayso nabadoon cismaan sheekh yuusuf oo ka mid a indhaargaradka gobolka mudug ayaanu weydiinay su-aal arrintaa la xiriirta horta gurguurta loodan gobolka banaadir lagu barbarayhaa saddex faa'iida ugu jirta oo ka raadiha faa'iidada koowaad horta gaala looda hilibkeeda cunto wuu ku anuudiyaah saasuu u barayhaa macnaha gaaladaas inuu ku nafaqeeyo oo ku quudinaha tan labaad dadka ajaanibta ahoo caanaha waxay yihiin aan leelin soo safarsada oo suuq u fura tan saddexaad dadka milkilayaasha ou dilaho inuu dilo nafta ka goya raba dadka qofta haddii xoolaha ku noolaa jirta dila ka dilo waa dhimihi ama waa carare baahiyaa dile horta saddexdaas faa'iido ou ka rabay Eh, waxaana la yidhi ninka orax kugu bereeyey hoos kuguma jiido ninka hadda sa xiran bereeyey oo saas yeelay inuusan soomaalinimo iyo dowladnimo iyo dadnimo iyo diin islaamnimo inuusan ku wadin waa shaatigaa laga siiyo hadda garankii ula baxa marka waa qaawan yahay iyadoo dhibaatooyinka iyo kuwo kale oo ka badan dowladda federaalka ay geysatay haddana weli waa mid sii ciil qabta oo doonaysa in waxyeelo intaa ka ballaaran ay geysato ciidamada maraykanka dhistay ee baangarafta mid ka mid ah ayaa isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahad cubeyd ayaa ka waramaya askarigan oo ka tirsanaa ciidamada uu maraykanku ku shaqaysto ee loo yaqaan bangarafta ayaa ka soo goostay maamulka jubbaland wuxuuna isku soo dhiibay wilaayada jubbooyinka wuxuu magaciisa ku sheegay cali mucalim ibraahim wuxuuna ugu horreyn ka waramayaa sidii uu ugu biiray ciidamadaas bismillaah magacayga ali macalin ibraahim waxaan ku dhistay doodolo marka nasterian geel aan ka raaci jiray nin hool laqataan ahay waan baxay kismaayo daawo u doontay kismaayo v f madow ligu xira muddo adii laba sanaan xirnaayo oo habeenkiina aan liisoo bixinayo oo v ed garaacayo oo meeshana sugidaa dadka oo sirdoonka ah marka waxay garaactaan iyo ay i gaarsiiyeen een, waxaan ku yidhi markaa laba san aan xirnaaday wax damiin ee nabadoonna waa liga waayo waxaa ligu yidhi intaa nala shaqayso mise in oo meeshaan ku jirto oo saan dhibaatadan aa ugu jirtid weligaad yaa jeceshaa ligu yidhi waxaan yidhi inaan ila shaqeeyo isagoo kasii hadlaya xarigiisii kadib ayaa wuxuu yidhi waxaa lii geeyey eelboorka niman maraykan oo gaal cadaan ah aa na tababarayan nimankana waxaa waaye waxyaabaha naloo sheegaya waxaan dhihi jiray sirdoonka oo waxaa tihiin dadkan oo kuwaan hadda jubbaland waxaa waaye waxaa u xisaarantihiin gawaarida oo soo galayo magaalada iyo marka amal qaraxa u dhaco si gawaarida loo baarayo markan wuxuu ka waramayaa dhibaatooyinkii soo gaaray muddo laba sano ah oo uu xabsi ku jiray habeenkii intaa liisoo qaado aa, een, badda biyihi aan liib dhaageliyo oo baraag oo biyi lasoo qaado oo dhinahana inta lagu raadrido aa, habeenkii aan koronto aan liigu qabto aan lii garaaco indhahana aan liiga xiro aan lii garaaco marka xanuunkii aan kusoo qaaday sadda xanuunkaasna zaa'id ay xanuunayaan dheedi dhallinyaronimadii iyo no ay ku ciyaaran oo laba sanana xabsi waan ku jira ugu dambayntii askarigan lagu magacaabo cali mucalim ibraahim ayaa ka waramaya sidii loo soo dhoweeyey iyo farxadda uu dareemayo marka nolosheedii markii hore waa xumeeda haddana nin islaama shantiisa waqti tukanayo oo waxa weliba oo aad u farxaysanaaya marka intaan gaalada aan kusoo tagay nolosheeda farxad iyo iyo nolol wacan baa dareemayaa soo dhoweynta aan liisoo dhoweeyey oo waxna aan liib geysanin oo nabadii aa qaba jirkeyga wixii hore gaalada ay geysatay ma inta kale aan iska ficanahay aad iyo aad aan u ficansanaya waana farxaysanahay intaan dhisaan liisoo dhoweeyey islaamka ay soo dhoweeyey askarta uu ku shaqaysto maraykanka ee loo yaqaan bangarafta ayaa marar badan waxay xasuuq u geysteen shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah iyagoo ka barbar dagaalamaya ciidamada amerikaanka ah waxaana dhacday inay mararka qaar sidan oo kale usoo goostaan iyagoo isku soo dhiibaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar madaafiic ah ku garaacay bar ay askarta jubbaland kaga sugan yihiin degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose warkaas iyo war kale oo ku aadan haashim ayaa soo jeedinaya rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka tira madaafiica ku garaacay baro askarta jubbaland ay kaga sugan yihiin degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose goobaha madaafiicda lagu garaacay waxaa ka mid a dabaqa degmada afmadow halkaas oo ay ku sugan yihiin saraakiil ka tirsan maamulka jubbaland sidoo kale goobaha madaafiicda lagu garaacay waxaa ka mid a saldhigga degmada afmadow halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland dhanka shabeellada hoosena ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalad dagaal culus ku qaadeen fariisimayaal askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalku ay kaga sugan yihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlayay xerada ciidamada shisheeye ee ugandha kaga sugan yihiin degmada qoryooley iyo sidoo kale saldhigga degmada qoryooley oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka taliska ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahiyey khasaaraha weerarkii maacuusiliyada lagu xasuuqay iyo howlgallo gaar ah oo dhowaan ka bilaaban doona muqdisho maxamed daahir ayaa faahfaahinaya afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdilcasiis ow muscab oo qabtay shir jaraa'id ayaa kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dhibaatooyin ay ka cabanayaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ugu horeyn wuxuu shirkiisa jaraa'id ku faahfaahiyey weerarkii degmada cabdilcasiis ee lagu beegsaday dhaawacyada macuusleyda ka dagaalamaysay bariga hiiraan wuxuu sheegay inay muddo xog buuxda ka hayeen guriga cidda kiraysatay iyo dhaawacyada ugu dambaynna ay weerareen khasaaraha dhimasho ee weerarka ayaa kordhay waxaana uu gaaray toddobaatan iyo sagaal macuusley ah oo saraakiil iyo askar ay ku jiraan sida uu xaqiijiyey afhayeenka ciidanka mujaahidiinta al-shabaab khasaaraha murtadiinta gaaray kuwii macuusleyda dhaawaca ah meesha lagu dhibibtiray iyo kuwii ilaalada ka ahaa iyo kuwii u soo gurmaday saddexdaa qaybood markii la isku daro murtadiinta dhimashadooda inta aan xaqiijinay waa toddobaatan iyo sagaal murtad allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan nimanka halkaa lagu dhaawactiray oo macuusleyda ah waxaa ka mid ahaa horjoogayaal mujrimiin ah oo dagaalka diinla dirirka ah oo shareecada islaamka looga soo horjeedo hormuud uu ahaa kuwaasoo doonahayey hadda dhaawaca markay ka kacaan inay dib ugu noqdaan ashaada la dirirnimadii iyo diinla dirirnimadii iyo dagaalkii ay mujaahidiinta kula jireen ay dib u bilaabaan rabay allah subxaana wa tacaala baa marka meliggii ay uga soo careeneen hiiraan uga daba keenay magaalada muqdisho halkaasna ku soo afjaray noloshoodii xumayd intaasi kadib waxa uu shirkiisa jaraa'id ku faahfaahiyey go'aano cusub oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka qaadatay dhibaatooyin xaddaaf ah oo ay ka soo cawdeen bulshada ku dhaqan muqdisho kuwaas oo ay ka mid yihiin xarumaha faaxishada lagu sameeyo ciyaal weerada tuugada dadka dhaca iyo dadka daroogada soo geliya caasimadda abuu muscab waxa uu xusay oo u adkeeyey in arrimahan oo dhan ay baaritaanno ku soo sameeyeen islamarkaana ay xog buuxda ka heleen isagoo ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala muqdisho u sheegay inay tallaabo ka qaadaan dhinacyadaasi afartaas arrin markay dacwadoodu ay soo gaartay mujaahidiinta mujaahidiintu waxay bilaabeen inay baaraan arrimahaas oo ay sahmin iyo xog uruurin ka sameeyaan degmooyinka magaalada muqdisho baaritaankii mujaahidiintu ay wadeen waa soo dhammaaday xog waxaa mujaahidiintu ka heleen dadka mujrimiinta ah oo soo gasha magaalada daroogada kuwa ka ganacsada kuwaasoo caqligii bulshada in badan oo ka mida fasaadiyey oo dhibaato u geystay waxaa kaloo mujaahidiintu ay xog ka heleen guryaha dacaarada lagu sameeyo iyo huteellada dacaarada u karaysan iyo dadka arrimahaas ku lugle intaba waxaa kaloo mujaahidiintu ay xog buuxda ka heleen tuugada iyo ciyaal weeraha xogta la helay waxaa ka mid ah halka laga abaabulo waa la ogaaday cidda abaabusho waa la ogaaday horjoogayaashoodana waa la ogaaday ciidanka mujaahidiinta ee muqdisho ka howlgala waxay amar ku qabaan in ay tallaabo ka qaadaan dadka xumaantaas ku lug leh afhayeenka ciidanka mujaahidiinta al-shabaab waxa uu baaq toobadkeen ah u diray qolyaha dhibaatooyinka ka wada muqdisho isagoo sidoo kale fariintan u soo jeediyey waalidiinta carruurta cid walba oo arrimahaas guracan ku lug leh digniin baan u jeedinaynaa waxaan leennahay kow waa kaa warhaynaa laba waa kugu soo soconnaa waxaan kugu baaqaynaa inaad toobad keento xumaanta aad faraha kala baxdo inta aanan ku soo gaarin baaqa waxaan u jeedinaynaa waalidiinta waalidiinta waxaan leennahay ka warqaba oo u kuurgala waxaa carruurtiinnu ay ku lug leeyihiin wiilal iyo gabdhaba maxay u taagan yihiin mujaahidiinta al-shabaab oo ku qasbaysa inay tallaabooyinkan qaadaan waa kan abuu muscab mujaahidiintu waxay u taagan yihiin ilaalinta diinta nafta maalka caqliga iyo sharafta ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah cid allaale iyo ciddii intaas duullaan ku ahna jawaabta ku habboon oo shareecadu fartay ayay naga helaysaa in shaa allahu tacaala xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa marar badan ka jawaabtay dhibaatooyin ka soo yeeray bulshada muqdisho taasoo ay wax ka qaban weyday dowladda federaalka mararka qaarna iyada qudheeda ay ku lug lahayd idaacadda al-andulus ayaa xalay baahisay dardaaranka mid ka mid ah raggii fuliyey camaliyaadkii nafuurnimo ee ka dhacay deegaanka sabiid ee shabeellaha hoose mar kale iyo cabdulaahi soomaali istishaadigii labaad ee wax ka fuliyey qaraxyadii lala beegsaday xariir ciidamada dowladda federaalka ah oo ay ku lahaayeen deegaanka sabiid ee duulaadka degmada afgooye halkaasoo kadib ciidamada xarakada shabaab lmujaahidiin ay gudaha u daateen ay ku lahaayeen qaar badan oo ka mid ahaa dowladda federaalka ah ayaa waxa uu ka tegay dardaaran muhiim ah yunis maxamed muuse oo jabhadaha gudahooda looga yiqiin xamse askari istishaadiyintuna ay u yiqiineen saabir waxa uu dadka muslimiinta xasuusiyey waajibnimada jihaadka waxa uu sheegay in loo baahan yahay in fadhiga laga kaco islamarkaasina la iska dhacsho shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo weliba dhinacyada ku safka ah muslimiinta waxaan leeyahay jihaadkan fardulceen waay farta kifaaye maa insha allahu tacaala muslimiinta dhulkooda hal taaka hadday kasoo galaan cadowga nin walba muslim jihaadkan waajib buu ku yahay hadda cadowgeyn meesha naga haysta meel yar ma ah anaga waa hal yara koobana haysanaa dad badanaa jihaadka filan qalbi adeegaas muxuu yahay dhibaatada muslimiinta lagu haaya maxaa loo fiirsanayaa من قاتل في سبيل الله فوق الناق وجب له الجنة هل ساع هل ساع انت هل قيل اي كاي اي كقدلته انت انك دقالم جنا واجبت رسول عليه الصلاة الحديث كاسقنا يونس ayaa si gooni ah waxa uu la hadlay dadka ku sugan meelaha ay haystaan shisheeyaha iyo maamulada la shaqaynaya waxaanu ugu baaqay in ay cadowga ka fogaadaan si buu yidhi anay waxyeello u soo gaarin marka mujaahidiintu weerarayaan meel walba cad uu joogo dadka jooga waxaan leeyahay muslimiinta insha allahu tacaala muslimiina ilaahi laga cabsado cadowga gaararkiisa laga fogaado insha allahu tacaala mar walba waxaa taagan walaal mujaahid oo idinka dhibaatada idinku hay inuu idinka dulqaado jecel naftiisa iyo dhiiggiisa iyo dhacankiisa inuu idinku bixiyo idinkan markaasaa oo cadowgii hosta kaga jirtaan anaga horta ulajeedadeena ma aha inaan shacab lahayn muslimka maxaan ka laaynayna muslimka inaan badbaadan oo cadowgaas oo dulnimada uu ku wado oo dhibaatada uu ku wado inaan ka badbaadan aan rajaynayna insha allahu tacala ilaahayna u kaashaynaa waa ujeedaan mar walba waa maqashaan nin bajaadlaa la dilay waxaa loo dilay laba doolar ama hal doolar ama kasii yar baa loo dilay maxaa dhibaatadaas keenaya waayo haddee cadowgaas snooxa idin geliaan rabnaa insha allahu tacaala inaan ilaahay u kaashano aan saas aan idinka kaafinaan rajaynayna insha allahu tacaala yunis ayaa shahaadadiisa allah ka aqbalay waxa uu la dardaarmay ragga mujaahidiinta ee qoryaha sida ee la dagaalamaya shisheeyaha iyo inta ku safka ah wuxuu sheegay inay la gudboon tahay in ay samarka sii laban laabaan mujaahidiinta ayakan waxaan leeyahay ilaahay dartii u safar dadaal waa wadaan insha allahu tacaala cadowga meel walbuu jooga kuna feynaysaan ilaahay ha idinla garab galo iyo gaadiid iyo hubi waxa wataan horta insha allahu tacaala guul laguma gaaray ilaahay taqwadiisa waxaa ku dagaalamaysaan haata taqwada ilaahay insha allahu tacaala ilaahayna ha idinla garab galo ilaahay wuxuu yiri sabra cadow la sabartan yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaqullaha lacalakum tuflixuun insha allahu tacaala ikhwa ilaahay dartii u sabra ilaahay dartii u dadaalo ilaahay dartii u dagaalama insha allahu tacaala waxaan idin xasuusinayaa hadal hadda ka hor ilaahay ka aqbale amiirkeena sheekh abuzubeer oo mujaahidiintu ugu dardaarmay inay cadowga ay la dagaalamaan weerarada ay joogteeyaan duulaanka ay durandooriyaan cadow meel walba ay ku naafeeyaan marana ay ku beegsadaan qaraxyada ay ku naafeeyaan istaahiinta ay ku argagixiyaan qaraxyadii ka dhacay sabiid ee lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka iyo weliba weerarkii ku xigay ee ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa galaaftay nolosha askar badan oo ka mid ahaa dowladda federaalka ah halka warkaanad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah alfurqaan beesha geeladle ayaa bayaan ka soo saartay kulan ay ku garab istaagtay mujaahidiinta oo ay ku qabsatay degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay oo ku saabsanayd shir ay yeesheen beesha geeladle islamarkaana bayaan ka soo saartay bayaankaas oo ku saabsanaa in ay si buuxda u garab istaagayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulankaas oo ay beesha ku qabsatay degmada saakow ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka kulankan oo lagu garab istaagayay difaaca diinta islaamka ayaa waxaa kasoo qayb galay culimada soomaaliyeed salaadiin nabadoono iyo cuqaasha beesha kulankan oo ay kasoo qayb galeen marti sharafta kala duwan ayaa waxaa lagu gorfeeyey xaaladda uu waddanka marayo iyo duurka beesha geeladle lafawguur badan kadib waxay beesha kulanka ka soo saartay bayaan ay ku caddaynayso mowqifkeeda waxayna bayaanka ku ballan qaaday inay si degdeg ah sufuufta dagaalka ugu soo biirinayso boqol dagaalyahaan si ay ugu qayb qaataan difaaca shareecada islaamka ugu horeyn bayaanka ayaa halkaa laga akhriyey ujeeddada bayaanka bayaankaas beesha reer geleedle ee deegaanka jubbooyinka yamilin ha ka gudbiyaan beelle waxay soo saartay qodobada soo socda kow in ay isku maamusho shareecada islaamka kana soo horjeysato shirkiga iyo daaquudka ay soo wadaan gaalada iyo gaaloraacyada labo beeshu waxay u taagan tahay in ay naf iyo maalba ku difaacdo kitaabka allah saddex in ay ka beri yihiin gaalada iyo kuwa la jira afar dadka reerka u nasab sheegta oo ku jira safka gaalada waxaannu ugu baaqaynaa in ay ka soo baxaan ayna soo buuxiyaan safka muslimiinta shan mar kasta beeshu waxay u hoggaansan tahay wixii awaamiir ah oo ka soo baxa walaayada islaamka lix beeshu waxay bogaadinaysaa bayaankii ka soo baxay shir weynihii shanaad ee culimmada rabbaaniyiinta soomaaliyeed toddobo sidoo kale beeshu waxay bogaadinaysaa guushii mujaahidiinta ay ka soo gaareen xamladdii murtad gurgurta iyo macawiisleydii ay soo wateen siddeed beeshu waxay caddaynaysaa mar labaad iyo mar saddexaadba in ay islaamka dhinaceeda looga imaanin kadib waxaa halkaa ka hadlay nabadan axmed rashiid insha allahu tacaala unoo wakhta hoorbere taladan i ayatinkan i diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala gaaladaha ka duuli dalka i diinta i dadkaba ha ka duuli insha allahu tacaala inay una ku tallanna mbilanfadheeni bayaanka hanoo bahi maybu aha insha allahu tacaala inay una gaalada diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ku difaaca noo dhigda dhiiggan darna insha allahu tacaala godobadan hanoo bahi may ku mid ah inaynu mujaahidiinta garab sugno haddii gaalo isiinba ogdiina hani duuli ununa may hiigsadahayne kiigana shahiida inay ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiis galo yaana naaraan ku hor jarta unayeeda ishayna insha allahu tacaala may addaayane inay mujaahidiinta unu garab sugno diinta difaasha unu garab sugno gabagabadii kulanka waxaa ka hadlay ogaaska beesha geeladli ogaas cabdishugri maymielmahad nkanagaane wilaaya islaamka alxamdulilah ilaaha ka mahadsan heer gobol iyo heer xaraka iyo heer degmo intaba oo maxayadan labaatiyo afar saac inay kitaabka ilaahay kornagalo oo ummadda islaamka nolol wanaagsan ka noolaato ilaaha ka mahadsan may kale meelan mahadan ka nagaane mujaahidiinta oo labaatiyo afar saac gaalada horteegan haddii irhayto haddii dhahanhayto haddii kala ka sabran ilaaha ka mahadsan mahad lisaan kooba korna yaa ka mahadsanyin mujaahidiinta dalka iyo diinta iyo dadka lahanduuli difaacisho ka howlum maynka do-aayane ilaahay ka asawajallahay ilaahay inay isu ka sugo ilaahay inay ka xifdiyo ma ahan marka ugu horeysa oo qabaa'ilka soomaaliyeed ay garab iyo gaashaan u noqdaan difaaca kitaabka allah iyo mujaahidiinta u dagaalamaysa waxaana isa soo taraya beelaha garab istaaga u muujinaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa